faysal dhaar xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamedee cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naami raadiyo cadaado jawaar
wanaagsan halkan reediyo cadaada waxaad ku soo dhawaataan warka duhur qodobada warka duhur maanta aad ku dhegaysan doontiin waxaa ugu dooron in ka badan lixdan iyo lix xubnood oo ka mid a xubnaha baarlamaanka maamulka hirshabelle maanta mooshin ka gudbiyey guddoonka baarlamaanka maamulkaasi banaanbaxyalo careesan oo dalbanaya in cadaad loo helo dil ka dhacay isgoyska juba oo maanta gudaha u galay degmooyinka shubis iyo degmada boondheer ee gobolka banaadir golaha wasiirada iyo inta badan oo xubnaha baarlamaanka maamulka jubbaland oo maanta kulan ay ugu arrinsanayaan heshiiska nairobi ku dhex maray madaxweynaha jubbaland iyo xubnaha isbaddoonka jubbaland ku leh magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose jubbaland xubno ka mid a golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo sheegana si cadaan aan loo soo xulin golaha wasiirada iyo madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qorqoor uga dhawaaqay magaalada xarunta oo ah galmudug ee dhuusamareeb waxgaradka mid ka mid beelaha ku nool magaalada cabadwaaq ee waqooyiga gobolka galgudug oo kasoo horjeestay liiska golaha wasiirada ee uu ku dhawaaqay madaxweyne galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ciidamada xoogga dalka iyo kuwa amisoomadaha dhaqaya ka bilaabay inta badan deegaanada hoos yimaada magaalada baraawe ee xarunta maamulka koonfur galbeed xanuunka safmareenka coronavirus oo weli saameyntiisa ay kusii kordhaysay inta badan wadamada caalamka iyadoona adduunka weli uu la dala dhacayo xakameynta caabuqaasi intaasaad maqsheen waxay ahayn qodobada ugu doo koran warka door ee reediyo cadaado goorow diyaagaro warkaas huntaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duur wanaagsan saaxiibadan dhegeysanayo waa duur sabdiya taariikhdan ku aastaysan tahay shan iyo labaatanka bisha afraad ee abril sanada labaatan labaatan warka duur waxaa soo saaray saaxiibkay sharmaaka maxamed maxamuud sharmaaka suli anigoo xasan ah ayaa idiin warrami doona mahan dooran farsamaynayaah kusoo dhawaada warkii oo dhan magaalada jowhar xarunta gobolka shabeellaha dhexe ee maamulka hirshabelle wararka aan ka helayno waxay kusoo waramayaan in lixdan iyo lix xubnood oo ka mid a xubnaha baarlamaanka maamulkaasi ay mooshin ka gudbiyeen guddoonka baarlamaanka maamulka hirshabelle sheekh cusmaan barre maxamed oo maalmahan khilaaf xoogan uu kala dhexeeyey afarta mas-uul ee kale ee hogaamisa maamulkaasi guddoonka baarlamaanka maamulkaasi ayay xildhibaan mooshin gudbiyay waxay ku eedeeyeen kutakarfal awoodad iyo inuu sidoo kale ku fashilmay qabsoomada kulamada xubnaha baarlamaanka maamulkaasi waxaan maalmahan magaaladaasi ka taagna buuq arrintaasi ku saabsaneyd waxaa sidoo kale ay ku eedeeyeen xubnaha baarlamaanka iyo mashinka guud iyo guddoonka baarlamaanka inuu faragelinayo uu joogtaana ku hayo laanta fulinta islamarkaasna uu xoogeystay khilaafka kala dhexeeya madaxda kale ee maamulka hirshabelle xildhibaanadan waxay xuseen inuu hajibiyo guddoonka baarlamaanka maamulkaasi dastuurka hirshabelle islamarkaasna xilkaqaas uu ku sameeyey wasiiro ka tirsan maamulka hirshabelle islamarkaasna isagoo arrintaasu kasoo horjeestay guddoonka baarlamaanka maamulkaasi ayay ka dalbadeen in uu baarlamaanka hor keeno xisaab xirka lacaga loogu talagalay baarlamaanka maamulka hirshabelle oo ay ku eedeeyeen inuu lunsaday xafiiskiisa warqada ay soo saareen xubnaha baarlamaanka iyo mashuunguda guddoonka baarlamaanka maamulkan ayaa u qoran sida tan marka arrin dastuurka dowladda federaalk ay qeexayeen nidaamka hay-adaha dowladda oo ah saddex hay-adood oo kale ah madax bannaan marka arrin dastuurka maamulka hirshabelle oo qeexaya in awood oo dhani ay leeyihiin shacabka oo wakiil ka yihiin xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabelle guddoomiyaha uu yahay guddoomiye oo keliya marka arne ku tagrifalidda yimail ku dhaca uu ku sameeyey awoodda xildhibaanada xubnaha baarlamaanka maamulka hirshabelle oo codkeeda uu si qaldan u adeegsanayo siyaabo qaldanna goobo aan munaasib ahayn sidoo kale guddoonka baarlamaanka waxauu ku dhaqmay haddii aynu nahay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah wuxuuna cadaysanay in idaacadaha uu ka naqdiyo go-aanka ka soo baxa golaha fulintee arrintaas waa arrin baalmarsan hanaanka dowladnimo ee maamulka hirshabelle waxaa guddoomiyaha si cad uu u jebiyey qodobada soo socda qodobka koowaad farqiisa soddon iyo labaad ee dastuurka dowladda hirshabelle farqiisa koowaad ee qeexaya golaha xeerdejinta khilaafka xilkiisa waajibaad waxa uu gudbanayaa oo keliya kala fadhiga xubnaha baarlamaanka maamulka hirshabelle qodobka labaad farqiisa soddon iyo afaraad farqiisa koowaad xarafkiisa xarfihiisa a b c d e f g h i j k i m oo dhammaantood qeexaya awoodda golaha xeerdejinta iyo xilkooda waajibaadna uu ka kooban yahay intaas ayaa u muhiimsaneed ee qodobada ay xubnaha baarlamaanka maamulkaasi ay ku eedeen guddoonka baarlamaanka maamulkaasi oo la sheegay in maanta mooshinkaasi ay ka gudbayeen xubno ka mid a baarlamaankaasi oo qadka telefoonka goor igu warramay wax qaarkood ay sheegeen in buuqaasi weli uu ka taagan yahay xarunta madaxtooyada hirshabelle jihor waxayna sheegeen in hadda mooshinkaasi ay diyaareen goorna ay la hadlaan warbaahinta wixii waraa kusoo kordha saaxiibil wararkaasi ka taagan magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaad ku dhagaysan doonteen wararkeenna iyo barnaamijyo dambe ee soo socda dowlad baxyalla caraysaan dalbanaya in cadaad loo helo dil ka dhac isgoyska juba ee magaalada caasimada ah muqdisho waxaa maanta gudaha u galan degmooyinka shibis iyo boondheer ee gobolka banaadir waxaana banaanbaashaasi maantay banaanbaxaasi kadib la hadlay maamulka gobolka banaadir waxaana uu kala hadlay inay joojiyaan ee banaanbaxa waxaana sidoo kale maamulka gobolka banaadir uu sheegay in askariga dilka ku geystay isgoyska juba ee muqdisho la qabtay ciidanka degmada boondheerna gacanta ku hayaan waxaana sheegay in cadaalad uu wajihi doona waxaa warkan goorow magaalada caasimada ah muqdisho inoo soo dirta ayaa banaanbax ballaaran ayaa ka socda qaybo ka mid ah magaalada muqdisho waxaana si gaara uga socda isgoyska jubba banaanbaxa waxaa dhigaya dad shacab ah oo aada u caraysan islamarkaana ka caraysana dil xalay magaalada muqdisho uu askari booliis ah uga geystay laba ruux oo shacab ahaa wuxuuna dilkaasi uu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada boondheer ee gobolka banaadir taliska booliiska ayaa sheegay inay gacanta ay ku hayaan askarigii dilka geystay dadweynaha caraysan ayaa wadooyinka ku gubaya taageero waxayna dalbanayaan in cadaalad ay helaan iyadoona booliiska ay gacanta ay ku dhigeen deble boolis xasan aadan xasan oo la sheegay inuu ahaa afarilabaatan-jir islamarkaana uu ka dambeeyey dilkii xalay loo geystay dad shacab ahaan waxba galo iyadoona taliska ciidamada ay xabsiga ay u taxaabeena labadan marxuum oo xalay la dilay ayaa lagu kala magacaabi jiray marxuumad madiine cabdilaahi cabdi iyo sidoo kale marxuum xasan cali cadaabe kuwa oo sababsadee rasaas uu ku furay mid ka mid ah askari ka tirsan ciidamada booliska ee soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamed maxamuud cumar finisha oo gaaray goobta dibadbaxa ka socda ayaa shacabka soomaaliyeed ee dibadbaxyada dhigaya ka dalbaday in xaalada ay dejiyaan islamarkaana ay sidoo kale uu sheegin gacanta ay ku hayaan askarigii ka dambeeyey dilkii ka dhacay degmada boondheere askariga dilay dadka waxaa loo qaaday xabsiga ayaa loo qaaday arrintaasna waa loo daba taagan yahay ciddii amartay iyo isagaba tallaabo cad ayaa dawladdu ka qaadaysaa adinka mas-uuliyiintii dadka la dilay aniga ii imaanayaan ayagaa maxkamadaynaya ka dhibka dhigay ayagaa maxkamadaynaya qoysaska la dilay qoysaska laga diray dadka iyo aniga oo isku safa ayaa maxkamad la fulayna waxaan rabaa mar haddii intaasu dhacday madaxda dawladdu sida aan u muujinayo ayay ila qabaan oo aniga ayaa codkooda ku hadlaya tallaabooyinka kale ee khaladaadka ah oo aan hayn tiixalay oo keliya ayadana dawladda way ka fadhidaa go'aanaha laga soo saari doonaa dhowaan dowladda soomaaliya ayaa bandow xilliga hamiinkii ah kusoo rogtay caasimada tan ee muqdisho iyadoona ay soo tarayaan cabasho laga muujinayo ciidamada dowladda soomaaliya kuwa oo la sheegin dadka shacabka ah ay ula dhaqmayaan si aan waafaqsaneyna ayaa nuur xirsi reediyo cadaado magaalada muqdisho
golaha wasiirada iyo inta badan xubnaha baarlamaanka maamulka jubbaland ayaa maanta kulan ay uga hadlayaan heshiiska nairobi ku dhex maray madaxweynaha jubbaland iyo xubnaha isbeddeldoonka jubbaland ku leh magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland caawil maxaa ciise nacde ayaa warkan inoo dhammaystiray golayaasha kala duwan ee jubbaland ayaa kulan waxa ay ku leeyihiin magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose golaha wasiirada iyo sidoo kale baarlamaanka ee madaxweyne axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa iyaga oo taageeraya go-aanadii iyo sidoo kale heshiisyadii magaalada nairobi waxa ay kulan ku leeyihiin magaalada kismaayo waxaa golaha wasiirada iyo sidoo kale golaha baarlamaankaba weheliya shaqsiyaad laga soo xulay qeybaha bulshada islamarkaana lagu muujinayo in jubbaland oo idilah ay taageer tahay heshiiskii ka dhacay maalin ka hor magaalada nairobi ee dalka kenya xubnaha golaha wasiirada ayaa sheegay in guul weyn uu soo hooyay madaxweyne axmed madoobe islamarkaana maanta ay u dabaaldegayaan tillaabo taariikhi ah oo horey loo qaaday fududeynaysan in maamulkoodu uu afarta sane ee soo socota xafiiska uu sii joogo
xubno ka mid a xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay inaan si cadaalad ah aan lagu soo xulin golaha wasiirada ee madaxweyne galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor uga dhawaaqay magaalada xarunta oo ah galmudug ee dhuusamareeb caawil maxaa ciiseen cadde ayaa warkan mar kale inoo dhammaystiraya xildhibaan warsame maxamed xasan warsame joodax oo ka tirsan golaha shacabka soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in cadaalad darro badan iyo dhaliilaba ay ka dheex muuqdaan liiska golaha wasiirada cusub ee galmudug marka la eego qaabka beelaha loogu qaybiyey sidoo kale awood qaybsigu sida uu yahay iyo sidoo kale in dad badan oo kamida mulkilayaasha galmudug ay ka maqan yihiin saamiga golaha wasiirada cusub taas oo muujinaysa in dhaliishu ay tahay mid ka timid hogaanka galmudug kuwaas oo sida uu sheegay ana si cadaalad iyo sinaan ay ku jirto intaba aanu marin hanaanka golaha wasiirada beelaha looga soo xulay xildhibaanku waxa uu soo jeediyey in madaxweynaha laga sugayey in uu qaado tillaabooyin horumar u horseedi kara galmudug islamarkaana cadaalad iyo sidoo kale waxwada lahaanshaba ku dhisan balse markan tan dhacday ay tahay mid arintaas ka hor imaanaysa waxa uuna sheegay in golaha wasiirada cusub ee lasoo dhisay haddii dadku ay ku qancaan ay noqon doonaan kuwo shaqeeya balse haddii lagu qanci waayo looga baahan yahay madaxweyne qoorqoor iyo sidoo kale xubnaha la shaqeynaya intaba in ay qaataan go-aan kale oo ku wajahan sidii loo ilaalin lahaa sinaanta cadaaladda iyo sidoo kale waxwadalahaanshaha deegaanada galmudug bulshada degta weli wax qaybsuma jiro dadka in qaarna la qadiyo qaarna wax la siiyana ciddii ku tallay iyo ciddii cadaaladooda ka shaqayday aakhirada iyo adduunkaba ayaday aabaleedahay shaqadooday ka muuqan doontaa waxtarkooday ka muuqan doontaa warwaraalka hadooku yidhaahdo qof tuu mataqaana warniyo adaanku qadhinaa adaa qoyskiinaan qadhinaa adna ku raalli ah qoyskana lala raalli garay waa wax la yaqaan laakiin hadduu inta isaga tashado ciddou rabo iyo ciddou watay iyo ciddou jecel yahay iyo ciddii la shaqayday kaliya uu xisaabta ka dhigo dadka soomaaliyeedaa arki doona wanaag ummadda soomaaliyeedaana qabnaa wixii dadka iyo dalka wax u wanaagay wanaagsanaanayaan wax ka qaadanaynaa taaba galmudug halkaasaan u daynayaa dadka soomaaliyeed iyo aragtida iyo mataqaana talad talada ay ka qabaan ayaan arki doonaa annaguse waxaan leenahay waa weli dulmigii waa jiraa weli sacii iyo xisaabximadii way jirtaa qoor qoor wixii beryahan oo dhan ay mataqaana la foolanayo waa aragnaa isaga u dhigay sidoo kale xildhibaanka oo sii hadleeyay ayaa inta hadalkiisa waxa uu sii raaciyey in ay u baahan yihiin galmudug oo cadaalad iyo sidoo kale sinaanba ku dhisan islamarkaana aynan jirin cid sadka laga bursanayo iyo sidoo kale kuwo la siinayo oo lanaas nuujinayo waxa uuna sheegay in taas lagu gaari karo in madaxdu ay noqdaan kuwo ay u siman yihiin dhammaan qeybaha bulshada ee degadeegaanada maamulka galmudug oo xilligan uu sheegay xildhibaan warsamo joodax in liiska golaha wasiirada cadaalad darro iyo dhaliilba ay ka tabanayaan waxaan leenaha dulmigaa la iska daariyo ninka qofka mas-uuliyad rabta inay dulmi ku qaado ku hogaamiyo waxaan rajeynaynaa inay mataqaana rag badanaa soo daalayo hadda subaxda meel kula kufay aakhirkiina ayadoon waxqabad iyo taariikh fiican ka tegin cilalka ka taga ama mataqaana adduunku ka adlaan doonaa ama mataqaana iyadu waktigoodu oo la soo koobi doonaa siday diidme iyo dhibcidu dhex jiro un maalin iska duudi doona xilka annaga waxaan leenahay wanaagaan jecelnahay madnimaadan jecelnahay qaybta wanaagsanaan jecelnahay cidna in la dulmiyo ma qabno cidna in la riixa ma rabno wixii dadka ka dhexeeya in mas-uuliya fiican loogu qaybiyo loo gacmiyo lagu taliyaan qabnaa falaxuna cidna dhici maydo cidnana waxdaara u boori mayso madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa ku dhawaaqay liiska golaha wasiirada ee maamulkiisa kuwaasoo dulbaba tabasho ay ka timid islamarkaana beelaha qaarkood ay ku macneeyeen in ay yihiin kuwo hal dhinac u raran oo aana lagu salaynin awood qeybsiga iyo heshiisyada la xiriira hanaanka loo marayo xukuumadda iyo sidoo kale golaha sharci dejinta intaba
dhinaca kale waxgarad ka mid ka mid a beelaha ku nool degmada cabudwaaq ee waqooyiga gobolka galguduud waxa ay shir jireed oo maanta cabudwaaq ku qabtaan ay ka sheegeen in gab ahaanba ay kasoo jeesteen liiska ka koobnaa saddex iyo labaatanka gu- xubnood ee golaha wasiirada galmudug oo dhuusamareeb uu xarunta galmudug uga dhawaaqay madaxweyne galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor odayaasha mid kamid a beelaha cabadwaaq waxaa qaarkood ay sheegeen inaan si cadaalad aan loo xulin islamarkaasana lagu takafulay awoodaha ee inta badan ku nool deegaanada galmudug waxayna sheegeen in ay yihiin wax uu lagu soo xulay buuq iyo faragelin dowladda federaalka ay ku sameysay maamulka galmudug ee hogaamiyaha uu ka yahay maxamed cabdikaari qorqoor odayaashan waxaa dalbadeen in dib loogu laabto liiska ee xubnaha golaha wasiirada waxaana sidoo kale ay dalbadeen in la saxo islamarkaasna ay wax wadan ay wax weyn ay ka bedel yihiin awood qaybsiga golaha wasiirada ee maamulka galmudug ciidamada xoogga dalka iyo kuwa amisom waxaa maanta dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka bilaabeen inta badan deegaanada hoos yimaada magaalada xarunta oo ah maamulka koonfur galbeed ee baraawe halkaasoo maalin ka hor garoonka diyaaradaha magaaladaasi qaraxyo xoogan al-shabaab ay kula eegteen saldhigyo ciidamada militariga soomaaliya iyo kuwa amisom ay ku leeyihiin cabdiqaadir cabdiraxiin aadan ayaa warkan inoo dhammaystiraya shalay dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaa laba gaari oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa waxa ay ku weerareen garoonka diyaaradaha degmada baraawe ee xarunta maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaana jirtay in saraakiisha ciidamada milatarigu ay sheegeen in weeraradaasi ay fashiliyeen islamarkaana labada gaari mid ka mida lagu qarxiyey meel dhowr iyo toban kilomitir u jira garoonka diyaaradaha halka kan kalena isna la fashiliyey taliska booliiska degmada baraawe waxa ay sheegeen in iyaga oo taa ka duulaya ay saaka bilaabeen waa berigii hore dhaqdhaqaaq ciidan oo ay doonayaan in ay al-shabaab uga saaraan deegaanada hoos yimaada degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose sargaal sare oo ka tirsan ciidamada milatariga soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ciidamadoodu ay sii wadi doonaan howlgalladan islamarkaana ay beegsan doonaan goobaha al-shabaab ay kasoo abaabulaan weerarada ku bilaabanaya qaraxyada al-shabaab ayaa looga baratay inta lagu jiro bisha barakaysan ee rabadaan inay fuliyaan weeraro badan oo dhiig badan uu ku daato kaasoo inta badan ay la egtaan fariisimaha ciidamada milatariga soomaaliya ay ku leeyihiin qeybo ka mid a gobolada jubbooyinka shabeellooyinka iyo sidoo kale koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxayse saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee gobolka shabeellada hoose sheegeen in inta lagu jiro bisha barakeysan ee rabadaan ay soo afjari doonaan islamarkaana ay soo gebagabayn doonaan weerarada al-shabaab ee gobolka shabeellada hoose ciidamada milatariga soomaaliya iyo kuwa danab ayaa waxa ay kordhiyeen howlgallada ka dhanka ah al-shabaab waxaana xusid mudan in al-shabaab dhowaan gacantooda ay ka baxday deegaanka jannaale oo ahaa deegaan muhiima islamarkaana hadda ay maamulaan ciidamada danab iyo kuwa milatariga soomaaliya
xanuunka safmareenka ee coronavirus ayaa weli saameyntiisa waxay kusii kordhaysay inta badan wadamada caalamka iyadoona weli adduunka uu la daaldhacay xakameynta cudurkaasi sida warkan uu ku faafaanay cabdicasiis ciid beereed covid sagaal iyo toban waa hadaleynta ugu badan ee dunidan ka jirta lixdii bilood ee lasoo dhaafay covid nneteen saameyn ayuu ku yeeshay dalal badan oo ka mid a caalamka haddii aynu soo koobno qaarad ahaan sida uu u saameeyey cudurka covid sagaal iyo toban qaaradda afrika waxaa la diiwaangeliyey keysas gaaraya toddobiyo labaatan kun laba boqol labaatan iyo kow keys shanta dal ee dadka ugu badan covid nneteen uu haleelay waxaa ka mid a koonfur afrika masar algeria morocco iyo cameroon qaaradda aasiya covid sagaal iyo toban waxauu haleelay dad gaaraya afar boqol soddon iyo afartan iyo saddex kun kun soddon iyo afar qofood sidoo kale kiisaska shanta dal ee ugu badan ee dadkooda laga helay waxaa ka mid a turkiga iiraan shiinaha hindiya iyo maamulka yuhuudda qaaradda ameerika covid sagaal iyo toban waxauu haleelay dad gaaraya boqol kun afartan iyo laba kun shan boqol labaatan iyo shan kiis wadamada ugu badan ee covid nneteen dadkoodu haleelay waxaa ka mid ah mareykanka brazil canada beru iyo jile qaaradda yurub covid nneteen waxauu haleelay boqol kun boqol konton iyo sideed kun lix boqol labaatan iyo saddex qofood shanta dal ee qaaradda yurub kiisaska ugu badan la diiwaangeliyay waxaa ka mid ah sbain jarmalka talyaaniga ingiriiska iyo faransiiska tirada dhimashada haddii aynu eegno qaarad ahaan qaaradda afrika covid nteen si guud waxaa ugu dhimatay kun laba boqol sideetan iyo lix qofood shanta dal ee dadka ugu badan ee u dhinteen qaaradda afrika covid nteen waxaa ka mid ah algeria masar koonfur africa cameroon iyo sidoo kale morocco qaaradaas iyo tirada dhimashadu waxa ay gaadhay lix iyo toban kun boqol soddon iyo sagaal qofood shanta dal ee dadka ugu badan qaaradda aasiya ay u dhinteen waxaa ka mid ah iiraan shiinaha turkiga hindiya iyo indonesiya qaaradda america waxa ay noqotay tirada guud dadka dhintay konton iyo sideed kun sagaal boqol toban iyo toddoba qofood shanta dal ee dadka ugu badan ay u dhinteen qaaradda america covid nteen waxaa ka mid ah mareykanka brazil canada mexico iyo peru qaaradda yurub tirada dhimashadu waxay gaartay boqol toban iyo saddex kun toddoba boqol sideetan iyo sideed qofood shanta dal ee dadka ugu badan ee u dhinteen covid sagaal iyo toban waxaa ka mid ah sbain talyaaniga faransiiska ingiriiska iyo belgiumka covid sagaal iyo toban weli waxay sii kordhaya saameynta uu dunida ku yeelanayo waxaana jira dadaalo badan oo ay wadaan khubarada caafimaadka iyo saynisyahanada caalamka gaar ahaan dalka ingiriiska iskudayo badan ayaa jira oo la doonayo in lagu soo saaro tallaalka lagula tacaalo covid sagaal iyo toban walow aysan muuqan haatan saansaanteeda hase ahaatee la sheegay inay sanad qaadan doonto in la helo tallaalka covid sagaal iyo toban wadamo badan ayaa durbaba la daalaadhacaya hoosudhac dhaqaale oo aada xoogan oo kaga yimid xayiraada saaran wadamada iyo sidoo kale xayiraada duulimaadyada caalamiga oo aysan jirin dhaqdhaqaaq xoogan oo dunida ka jira maadaama cabsi laga qabo covid sagaal iyo toban saameyntiisa dalkeena soomaaliya kiisas gaaraya saddex boqol iyo sideed iyo labaatan kiis ayaa la diiwaangeliyay tirada dhimashaduna shan iyo toban qofood ayay gaadhay welina waxaa jira cabsi laga qabo in covid sagaal iyo toban uu ku faafi karo bulshada soomaaliyeed
maasina saaxiib warka duur oad kala socotaan radio caadan doorbada intaas ku yaag waxaa warka duur soo saara saaxiibka shirmaanka sule anigoo xasan ayaa halkan ka timinayay saaxiibka maad nuur axmed ayaa warka duur farsameynayay intaana warkana warka dib u kulma doon duur wanaagsan saxaabada ku sugan dhuusamareeb iyo deegaanada ku dhowdhow waxay si dhow nagala saxan karaan muujada dharkeedu yahay sideetan iyo sideed dhibic eber makaartisa halka cadaado iyo deegaanada ku dhowdhowna saxaabada ku sugan ayay dhisiguna nagala socon karaan muujada dharkeedu yahay sideetan iyo sideed dhibic shan makaartis halka adduunka o dhanna dadka internetka heli kara ay si dhow iyadoo nagala socon karaan aalada dibinta tooska lefsrimka iyo sidoo kale beejkan saaxiibada nahay ee weebariya galmudug online iyo beejka radio cad oo si dhow aad ugala socon kartaan wix warah oo nagu soo garaya dalka dabadiisa iyo daafaha dunida intaana warkan warkaci dub kulma doono duurags